الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين su-aalaha intaas soo gudbaynaa saa-iilkan sheekh wuxuu leeyahay fidyada haddii inta raashin lagu soo iibiyo dabeetana loo qaybiyo qoysaska ma ansaxaya waay alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira kolley qofka su-aasha soo qoray maqsuudka uu ka leeyahay aada uma cadda muxuu ujeedaa ma fidyada raashin ma lagu bixin karaa ma ujeedaa ma wuxuu ujeedaa fidyada ma waxaa shardiya in hal miskiin la siiyo mise waxaa bannaan in masaakiin loo qaybiyo qofkii su-aasha soo qoray hadduu fadhiyo haynoo caddeeyo wuxuu ujeedo fadal sheekh baaraka allah fiik
fidyada raashin lagu bixin karaayo qoysma la siin karaa se waxa weeyaa waxa shardi ah in maaragtay maxaa yeele qof laga afuriyo hudheel amba guri laga afuriyo jazaaka allahu khayran hadda su-aashu waa inoo caddaatay macnuhu wuxuu noqonayaa qofkii fidya ay ku waajibtay ma waxaa shardiya raashin bisil inuu miskiin siiyo mise raashin qalalan ayaa lagu bixin karaa fidyada soo saa maasha baaraka allahu fiik fidya labadaba waa la samayn karaa matluubku waa itcaamu miskiin in maalintaa qofku waa fure fidyadu ay kaga waajibtay miskiin uu quudiyo itcaamkuna raashin bisil oo la siiyo waa ku xaasilaya raashin qalalan oo la siiyana wuu ku xaasilaya laakiin labada teebaa fiican labada waxaa fiican raashin bisil in la siiyo way waxaa dhici karta qofkii raashinkaa qalalan inuu karsanba kari waayo ama wixii karintiisa u suurtogelin lahaa hadday tahay xaabo iyo dhuxul hadday tahay biyo hadday tahay wixii raashinkaa hagaajin lahaa iidaam u noqon lahaa inuu waayaa dhici karta dabeetana uu noqdo qof aan raashinkii aan cunin oon lagu quudin inuu noqdo laakiin raashin bisil haddii aada siiso miskiinkii oo fidyadaadi raashin bisil aad ka dhigto iطcaamkii xaqiiqatan wuu xaasilay wa xukman xaqiiq ahaan iyo xukm ahaan labadaba wuu xaasilay marka sida afdalki waa raashin bisil in la siiyo laakiin raashin qalalanna waa lagu bixin karaa waxaa kalean baraarujinaya had iyo jeeraale dadku waxay moodaan fidyada inay shardi tahay in qof soomanaa lagu afuriyo shardi maaha fidyada qof soomanaa in lagu afuriyo fidyada afur baa laga dhigi karaa cashaa laga dhigi karaa suxuur baa laga dhigi karaa fidyada waxaa laga dhigi karaa mid la siiyey oo lagu quudiyo qof aan soomanaynba sida tusaalehaan qof weyn oo da-awgeed u soomi kari waayo qof waalan dumarkii waxa weeyaan cudurdaarka lahaa caruur yaryar oo kale qof musaafira ama waxaaba la bixin karaa markay rabadaan dhammaato iyadoon la soomanayn markaa shardi ma aha in fidyada la siiyo qof sooman oo afur looga dhigo fidyada waa in la siiyo qof miskiina oo lagu quudiyo ama afur ha noqoto ama wax kale ha noqoto haddiise ay afur noqoto fadli dheeraada inay yeelato ayaa insha allahu tacala la rajaynaya waayo qofkaasi wuxuu noqonayaa qof fidyo bixiyey oo fidyadaa bixinteedu waa cibaado waxaa kaloo noqonayaa qof sooman qof afur siiyey markaa qofka ay u suurto gasho saasaa fiican laakiin shardi maaha wallahu aclam sheekh saa-iilkanna waxa uu leeyahay sheekh waxaad ka warantaa haddii aan markaan sadaqada la baxayo ihaahdo qofkaan sadaqada siinayo ii ducee sadaqadii markaan siinayo qofka ma odhan karaa ii ducee
aada iyo aad bay maantaasi arrintaasi maanta ay u badantay qof dadku haddee wax yar bixiyaanba ducay dalbaan kaanahum yashtaruuna ducaa sidii oo ay ducada iibsanayaan hadduu qofku masaajid wax ku daro bal sheekha lay soo duceeyey haddii uu qof wax siiyo bal soo duceey inuu yidhahdo baa laga yaabaa arrintaasi mid xaaraana ma aha qofka sadaqadiina kaga buri mayso horta oo mana sheegad ma aha mana sheegadka iyo dhibaataynta ciddii wax la siiye baa sadaqada buriya sida ilaahay subxana wa tacaala uu yihi laa tubطiluu sadaqaatikum bilmani waاlada laakiin waa arrin laga fiican yahay oo qofku waxaa fiican sadaqadiisa inuu ilaahay wax kaga doono weliba wuxuu ilaahay kaga doonaya u noqdo kayd aakhiro waa inaanay sadaqadiisu u muuqan inuu arrin adduunyo uu ku doonaayo ama qofkan uu wax kaga bedelanayo sida ducadaasi oo kale salafkana arrintaasi waa ka sugnaato caaisha radia allahu canha haddii ay qof sadaqad siiso uu bilaabo inuu u duceeyo iyadoon iyadu kaba codsanba waxay odhan jirtay hay ducaynin bay odhan jirtay waxaan doonayaa inaan helo ajarkayga oo dhammaystiran waayo soo ma ogid qofku haddii uu ku duceeyo nooc abaalgudab uu sameeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uu qofka wanaag idiin sameeya waa abaalguda fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu bihi fadcuu lahu xataa taraw anakum qad kaafa'tumuuh qof hadduu wanaag idiin sameeyo u abaalguda haddaad weydaan waxaad ugu abaalguddaan u duceeye ducada wada ilaa aad is odhanaysaan malaa qofkii ducaad ugu abaalguddeen markaa taa iyadoo ka cararaysa caaisha caaisha radi allahu canha waxay odhan jirtay qofka ay sadaqad siiso waxba hay ducaynin bay odhan jirtay ajarka ilahi uma subxana wa tacaala aan ka doonayaa markaa sida afdalkaah waa sidaa sadaqadda qofku weliba inuu qariyo oo si hoose oo dadku aanay dhaadahayn u bixiyo qofkii uu siiyeyna aanu wax ducaa ka dalbin hada huwa alafdal wallahu aclam
sheekh saaiilkana waxa uu leeyahay haddii xaaskayga aan u tago habeen ramadaan ma waxaan maydhanayaa suxuurta ka hor mise kadib
su-aashu waxa ay tahay ma u bannaan tahay qofkii soom ku waajiba an yusbixa junuban inuu waagu u bariyo isagoo junuba janaabada sababteedu waxay doonaysaaba ha noqotay jawaabtuna waxay tahay haa oo soomka shuruuddiisa ka mid maaha inuu qofku janaabo daahir ka yahay taasi salaada ayay shardi u tahay walihaada kana nabiyu calayhi salaatu wasalaam yusbixu junuba min ahlihi uma yasuub se caaisha radi allahu canha iyo saxaabo kaleba ay wariyeen nebiga waxaa dhici jirta inuu waagu u bariyo isagoo janaabo qaba janaabadaasoo weliba ka timi jimaac kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam waa soomi jiray marka waxaa fiican qofku inuu hore isu daahiriyo si uu salaada subax ugu diyaar garoobo laakiin hadduu waagu u bariyo isagoo junubo weli aan maydhan soomkiisu wuxuu u noqonayaa ma jirto intaa kadib ayaanu maydhanayaa waayo salaadii bay arrintaasi shardi u tahay wallahu aclam sheekh saaiilkani waxa uu leeyahay ninkan cilaajka iyo daaweynta ka wada magaalada hargeysa ee dadka biyaha ku rusheynayaan ee ay dadku ku wada jabeen sheekh ninkaasi xaalkiisu waa sidee
waxay ahayd intaan lagu jabin in culimada la weydiiyo laakiin marka wixii la sameeyey waa gooray xeedho iyo fandhaal ay kala dhaceen wadaadka yidhi dadka ayaan dabiibaya oo aan cilaajinayaa mar haddii lay weydiiyey waxaan filayaa inay waajib igu tahay inaan ka jawaabo oo inaan qariyaanay bannaanayn dad fara badanna waa i soo weydiiyeen maalmahan oo dhan arrinkiisa mar haddii su-aashu ay fara badatay waxaan isku dayay anigoon cidna ka waraysan bal inaan anigu si toosa aan u ogaado o aanay cidinoo dhaxay waxaan daawaday fideoyada laga duubay ee youtube-ka ku jira siduu wuxuu akhrinayo siduu wuxuu cilaajinayo sidaa waxyaabaha uu ku hadlaya uu sheeganayo aniga markaan ar arrinkaas sameeyey waxay i muuqday toddoba iyo toban mukhaalafo oo shareecada islaamka qur-aanka iyo sunnaha khilaafsan oo ninkaa cilaajkiisa ku jira baalahan dadku ay ku wada xidhiidheenna iyadoo carabiya baan ku qoray laakiin iyadoo soomaaliya magaalada wajaalo oo habeen dhaweyd dacwadaan ku tagay oo laiga weydiiyey muxaadaro dumarkaa mooyaane halkan ka hor kagama hadal walaalayaal sixirku waa jiraa ishuna way jirtaa jinku dadka inuu durayaana waa jirta in layska cilaajiyo o layska daweeyaana waa sharci wamaa anzala allahu daan ilaa wa anzala lahu dawaa dawada u weynina waa qur-aanka iyo ducada ilaahay subxaana wa tacala wuxu uhi wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaan waraxma qur-aanku inuu dawo yahay ilahay baa subxana wa tacaala sheegay nebiguna in laysku daweeyo qur-aanka iyo ducada waa inoo sheegay oo ruqyada nebigu waa sameeyey ummaddana waa u sheegay waa ku dhiirigeliyay laa ba'sa biruqa maa lam takun shirka ruqyadu ah qofka in qur-aan ama duca lagu tufaa dhib iyo dembi ma laha mar hadday shirki ka maran tahay buuhi nebigu calayh isalaatu wasalaam laakiin ta muhimkii waa in la ogaado ana aruqyata cibaada ruqyadu inay tahay cibaado tufitaanka qofka qur-aan iyo duca lagu tufaya cibaadadaasi waa in laga ilaaliyo dheeraad waa inaan laga dhigin maxalu tajaarib tajribe lama gelin karo ibiga maadiga ah ama ka kiimikada ha noqde ama ka acshaabta ha noqdee tajribu ku socdaa laakiin ibiga sharciga oo qofka in lagu cilaajiyo qur'aan iyo duco waa tawqiifi isagu wax tajriba ay geli karta maaha qur-aanka dadka marka lagu akrinaayo waxaa la samaynaya ruqya la idhahda ruqya waa maxay ruqya waa qiraaa macaha nafath waa qiraao tufitaanu la socdo oo qofkii mariidka ahaa qofkii intuu qur-aankii akriyo ama ducadii akriyo tufkiisi uu gaadhaayo horta taasi ma jirto wadaadkaasi microphone buu meel la fadhiyaa intaasoo boqol oo qof bal mararka qaarkood tiro ka badan ayaa garoon lagu xareeyey sameecado waaweynna waa la dhigay halkaasuu markaa aayad ama dhowr aayadood uu ka akrinaya tiifiyada qaarkoodna waxaan ka arkay microfonkuu ku tufaya microfonka waxaana la rabay tufliinku inuu dadka gaadho horta ruqyaba noqon mayso mar haddaanad qur-aankii aada akhriday qofkii mariidka aad ku akriyeysay tufkaagu aanu gaadhin waxaa ruqyaba lama idhaahdo culamaau islaamna ruqyo uma yaqaaniin marka isku dawayntii qur-aanka waxbaa ka khaldan taasi waa mid ta labaad qur-aan akrintu aada iyo aad bay ugu yar tahay aad bay ugu yar tahay qur-aan akrintu hadalkiisa kale iyo sheekada dadka jinku uu ka hadlayo uu la sheekaysanayo wax weydiinayo ayaa aada iyo aada uga badan qur-aan akrinta wax qarsoonna maaha qof walooba youtube-ka galo bal adiguba keeg waad arki doontaa indhaagaad ku arki doonta qofka mucaalijka dadka qur-aanka ku akrinayaan waa inuu uhagar baxo dadkii qur-aan u ku akriyo arrintaana waa inuu u sabro in aayad la akriyo oo kadibna aayaddii kelmad laga soo qaato kelmad laga soo goosto oo kelmaddaasoo qura lagu celceliyaana iyaduna waa arrin saddexaad oo shareecada khilaafsan waxaana aada ugu badan inuu kelmad qura ku celcelinayo sixir sixir sixir sixir sixir bal mararka qaarkood aayadda wuxuu ka soo goynayaa in macnaha bedelaysa hadal kaleo isagu leeyana wuu ku darayaa dabeetana meesha waxaa ka soo baxay waxaan qur-aan baahayn culimaduna waxay dhahaan qof marka qur-aan lagu akrinaya waxaa shardiya qadarka qur-aanka ah ee qofkaa raaqigii uu akrinayaa waa inuu noqdo qadar macno dhamaystiran samaynaya tusaale waxaan dhegaysta wa ana cajuus wa ana cajuus wa ana cajuus wa ana cajuus isagoo ku celcelinaya wa ana cajuus bal adigu macnee anigoo oday baan ahay anigoo oday baan ahay anigoo oday baan ahay hada laysa biqur-aan waa in qur-aanka haddii qeyb aayad ka mida la akrinayo qeybtaasi macno dhammaystiran waa inay gudayso oo ay tusinayso markaasaa waxaa kasii dara wuxuu xagga dambe ka raaciyey wa ana cajuusun yaa uma sibyaan wa ana cajuusun yaa uma sibyaan yaa uma sibyaan qur-aanka may ku jirta kuma jirta qur-aanka waa hadal kale aayad uu qeyb ka soo qaaday iyo hadal isagu sida uu dhigaayo jin qofkan ku jira uu la hadlayo labadiibaa isku xidhmaaya dabeetana maxaa soo baxaaya waxaan qur-aan ahayn baa meesha ka soo baxaaya waayo waxaa ka mid a mukhaalafaadka sharcigaa ee ka muuqda dumarka ajanabiga ka ah in xaaskiisiina ahayn maxaarimtiisiina aan ahayn ee wadaadkaasi uu taataabanayo taasina mid qarsoon maaha faryarada isagoo hayana waad arki kartaa gacmaha isagoo sidaa u hayana waad arki kartaa cunaha isagoo ku dheganna waad arki kartaa wa hada laa yajuus waa dembi arrinta noocaasi xaadiidii nabiga calayhi salaatu wasalaam khilaafsan nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam sida tabaraani uu wariyey la an yuطcana fii ra'si axadikum bimikyatin min xadiid khayru lahu min an tamasa yadu yada imra'ati laa taxilu lahu waa xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo saxiixa midkiin mudac xadiida in madaxa lagaga taago musbaar kasabadda sobad arag halkaa in lagaaga taago ayaa kuu dhaanta oo kaaga ciqaab sahlan inay gacantaadu taabato gabadh aan xalaal ku ahayn yaa u xalaaliyay wadaadka dumarka ajanabiga ka inuu taataabto ma daruuraa keentay baa la odhan karaa laa ruqyadu uma baahna dumar taabasho ruqyadu waa qur-aan la akriyo oo qofka lagu tufo waa duco inta la akriyo qofka lagu tufo wax taabasho haba yaraatee u baahan tahay ma jirto waa khalad cad meesha waxyaabaha noocaasi ay ka dhacayaan munkaraadka sharciga ilaahay khilaafsan ee qaarkood ay kabaa'ir yihiin waa kabiira arrinta noocaasi nebigu wuxuu yidhi walyaddu tazni wa zinaha albatsh muslim baa wariya gacantu way zinaysataa sinada gacantu waa maxay waa taabashada ay taabato gabadhan xalaal ahayn waxaa igu maqaalo ah dadka qaarkood ay sheegeen inuu i dhakhaatiirtuba waa taabtaan aniguna waan taabanaya dhakhaatiirtu aayadna maaha xadiidna maaha dhakhtarka laftiisana uma banaano dumarka ajanabiga ka inu taabto haddii aanay daruura keenin isaga laftiisu waa ku dambaabaya qadiyadan ruqyaduna sideedaba wax taabasho ay u baahan tahay haba yaraatee ma jirto waxaa ka mid a khaladaadka cad ee aan qarsoonayn dad sida uu wadaadku ku sheegaayo jin ku jiro oo dumara oo maradu ka dhacayso intuu idhaha gacmaha taaga oo al- ilaa garabka ilaa faruhu ay muuqdaan inuu tiifiina ka duubayo uu leeyahy kusoo duwa waa cawra waxaasi ay waajib tahay in la asturo daruuro keentay in la kashifo bannaanka lasoo dhigan aanay jirin waxaa iyaduna khalad labaad oo shareecada khilaafsan in la geliyo youtube-ka internet-ka facebooka dabeetana ruuxa dumarka cawradeedii qof kasta oo meeshaa gala u arkaayo yaa dembigeeda taxamulaya arrinta noocaasa dhabarka u ridanaya khaladaadka waxaa ka mida ka muuqda ee cad almubaalaga fi istikbaari ljin xeeldheeraasha uu ku xeeldheeraanayo waraysiga jinka dabeetana uu rumaysanayo wuu rumaysanaya wa hada laa yajuus jinka qof ku jira inta la waraysto in warkiisii la qaato oo wax lagu dhisaa mid bannaan maaha waxaana yihi culamaa lislaam hada min tasdiiqi lkuhaan qofka jin qof ka hadlaya rumaystay wuxuu la mid yahay qofka faaliyaa rumaysta rumaysigun hadalkiisa uu ka cad yahay waana waxaan dhegaystay wax laga soo tabiyey maaha oo gabadh baa waxaa ka hadlaya jin oo sida arrintu ay muuqaal ahaan u eg tahay dabeetana aad buu u waraysanaya maxaa tahay nin baan ahay xaggaad degantay gabadhanaan la jaar ahay maxaad ku samaysay waan sixiray maxaad u raacisay waxaan u raaciyey biyo oma gurigeedaad joogtay ma inamaan soo raaci jiray kasoo dhee dadow hooy isilaaliya ragga guryaha soo gelaya iska ilaaliya dumarow soo ma aragtaan dumarow dumar hala saaxiibina iska ilaaliya hala sixrin daliil cad oo tusinaya annahu sadaqa hada aljiniya inuu rumaystay jinkaa waa tusaale qurakaasi laakiin tusaalayaal aada u tiro badan ayaan arkay khaladaadka waaweyn waxaa ka mid a ee caqiidada weliba taabanaaya oo aada hadalka wadaadka ugu soo noqnoqonaaya inuu odhan ilaahayow dadkani aday kuu yimaadeen aniga ima iman bal aduu hadalkaa fasir ilaahu aday ku yimaadeen macnaheed waa maxay miyay soo xajiyeen ilaahay subxaana watacaala dadka xajka taga buu ihi atwnii shuchan qubra iyagoo basaasaysan oo boodhaysan bay aniga ii yimaadeen garoonka ay tageen ilaahu aday kuugu yimaadeen macnaheedu bal waa maxay bal aduu fasir dadku meesha ma cibaada u tegeen ma ilaahay baa halkaa joogo ay ugu tegeen abadan dadku dabiib bay doonteen iyo cilaaj xanuunay ka cabanayaan marka in la idhaha ilaahu aday ku yimaadeen waa kalad waana iftiraac cala allah oo been abuurad ilaahay subxana wa tacala lagu been abuuranaayo khaladaadka waaweyn waxaa ka mida qofku inuu sheegto maaha awood aanu lahayn waxaanu ogeyn ilaahay inuu ogol yahay oo u diray oo u sharciyiyo in kale inuu ilaahay u tiiriyana maaha waxaa hadalka wadaadka aada ugu soo noqnoqonaysa ilaahayow hawshaasi adigaa ii diray adigaa ii doortay hawshaasi mararka qaarkood wuxuu raacinaya ilah waan ku keliyeystay hawsha noocaasa wahada kalad kumanuu keliyeysan intaasoo qof baa qur-aan akrinaya oo dad xanuunsanaya waxa weyaan ku akrinaayo markuu leeyahy ilaahu adigaa ii diray ma wuxuu ujeedaa ilaahu adigaa ii qadaray hadduu taa ujeedo dee qadarku xalaalnimo iyo xaaraannimo wanaag iyo xumaan midna ma tusiyo arrimaha sharcigaa lagu kala gartaa hadduu ujeedo sharci ahaan baad ilaahu adigu iigu dirtayna waa arrin daliil u baahan bal qofku inuu wadiifo iyo shaqo uu ka dhigto ruqyada uu idhaahdo anu meel baan fadhiisanayaa dadka ayaan ruqyo ku cilaajinayaa culamaau islaam way diideen taas fataawadoodana way ku caddahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam ma samayn cid saxaabada ka mid oo u xil saarayna ma jirin oo arrinta noocaasa shaq- shaqo iyo hawl ka dhigatay qofka muslimkaa qof xanuunsanayo la kulmo waa ku tufi jiray khalaas waa dhaafi jiray waxyaabahan cilaajaadka noocana ee la furay ahlucilmiga qaarkood waxaabay leeyihin iyagaaba qayb ka ah jinkan iyo shayaadiintan dadka sar waxa weyaan ugu dhex faafay oo qaar baaba doonayaba arrinka noocan ah khaladaadka waxaa ka mida cilaajkaasi aadka iyo aadka uga muuqda iyadoo intaa wadaadka loo nisbayn karin cilaajkiisu sabab ha u noqdee in dadkii qaar caqiide xunba ay aamineen way ictiqaadeen kaana shifaa biyadi soo dawadu ay isaga gacantiisa ku jirto oo haddaad tira kaale anaa qur-aanka ku akrinaye ama qofudha anaa qur-aanka ku akrinaya ohanayo mi aanu qur-aankaaga dooni maayo kaasaan qur-aankiisa doonaya waar shifaagu qur-aanku ku jiraa kitaabka ilaahay waa inaad taasi ictiqaado qof isagu shifaa hayaa ma jiro ashifaau biyadi illaahi subxaanahu wa tacaala khaladaadka noocaasa arrinta ku saabsan in dadka qaarkood ay daadanayaan ama ay dhacayaan wax allaale waxay daliil u tahay ma jirto wax allaale waxay daliil u tahay ma jirto khayrna daliiluma aha barakana daliiluma aha welinimona daliiluma aha waxaan ku tusi karaa indhahaan kuu saari karaa baadariye kiristaana oo dadka biyo ay wax ku akriyeen sidaa ugu rushayna dadku ay wada daadanayaan ay wada suuxayaan daadashadaasaa dad fara badan ka fajicisay odha wallaahi wadaadku markuu waxyaro akriyo ama wahadlaba ama meesha uu soo galaba dad badan baa rabdada noqonaya oo daadanaaya calaa kulli xaal anigu sharci uma arko qaabkaasi wax loo cilaajiyo wax badanoo ilaahay sharcigiisa khilaafsanna way dhex socdaano way ka buuxaan oo aan qarsoonayn oo qof dafiri kara haba yaraatee aanu jirin oo fiidiyoyadaa wadaadku uu iska duubay ee meelahaasi u geliyey markhaati cad ay u yihiin oo cid xataa meesha tagtay oo laga soo warinayaa waxa weeyaan aanay jirin waxaan leeyahay mar walba arrintan oo kale markaynu xoogay joogno way dhacaysa qof odhanaya dadkaan dabiibayaabaa lagu jabayaa dadku ay ku ay ku yaacayaan muddo yar kadib haddaad ka waraysatana bal wadaadkii ka warramana lugooyu ahaabay ku odhanayaan dadka waxaan leeyahay ilaahay hala aamina subxana wa tacala ilahay baa shaafiya qofku isagu naftiisa ha cilaajiyo oo qur-aanka ha isku akriyo ducooyinkana ha isku tufo qofka muslimkee ka agdhow ee qur-aankii ama ducadii garanaya igu tufa yidhaahdo arrimaha noocana ee dadku ay marba meel ku jabayaan iyagoo weliba dadkii ahlulcilmiga aan waxba weydiin oo aan odhan arrintaasi mustaxba mise waa khalad maxaad wax khaldan ku aragteen maxaad sax ku aragteen wax saxa ma aha walaalayaal marbana inta la khaldamo in haddana marka dambe khaladka iyo wixii dib looga hadlo waxba tari mayso khaladka marka hore in laga laga badbaado ayaa muhiima khaladaadka waxaa ka mid a halista ah in dadka la dhaa warqadaa saxiixa qofkaasi hadduu wax noqdo inaydan aniga ii qabsanahayn waayo waxaa la garaacayaa dadka qaarkood garaaca yani aan sax ahayn nebiguna wuu diday darbiga ama garaaca mubrixa ee qofka bararinaya marka isaga laftiisa isla qofkani uu dhiman doonaa markaad garaacdo ama cunaha markaad qabato naqaskaa ku dhegi doono u dhiman doonaa sida culimada qaarkood oo magaalooyinka qaarkood waxa weeyaan degan sida magaalada boosaaso oo kale oo culimo waaweyno da ahaan iyo cilmi ahaanba ay noo sheegeen dad arrinta noocaasa ku dhintayna way jiraan marka waa ka hortag marka dadka la leeyahay warqadan saxiixa qofkaasi hadduu dhintay inaydaan waxba inoo qabsanahay anigu uma arko in loo tago in cilaaj loo doontana uma arko wax sharciga khilaafsan oo khuraafaadna ay dhex socdaan baan u arkaa nusxan lilaahi walirasuulihi walidiin lislaam walicaamati lmuslimiin waxaan leeyahay arrinkaasi ha la yska daayo wallahu aclam wasala allahu calaa nabiyina maxamed
su-aasha ugu dambaysan sheekha weydiina waxay tahay sheekh xanuunka qofka sooman uu fidyada ka bixinaya ama xanuun kastaba mise xanuunada qaarkood weeye
xanuunku waa laba nooc sida culamaa ulislaam ay sheegaan nooca koowaad wuxuu yahay maradun laa yurjaa alburu minhu xanuun aan la rajaynahayn qofku inuu ka bogsado marka la eego sida loo bartay waktigaa la joogo waa isbedeli karaa arrinku ya wa maradun yurja alburu minhu iyo xanuun sida loo bartay laga bogsado oo la arkay dad intuu ku dhaco haddana ka bogsada oo caadatan arrintaasi ay tahay mid ay dadku isla yaqaaniin xanuunka markaa fidyada laga bixinayaa waa xanuunka aan la rajaynahayn marka wax lagu saleeyo sida loo bartay in laga bogsado ama dhakhaatiirta lagu kalsoon yaha ha sheegaan ama caadatan wax loo bartayba ha noqoto oo maradkaasi marad musmina inuu yahay dadka ha u caddaatay xanuunkaasaa fidyada laga bixinaya xanuunka aan isagu sidaa ahayn ee dadka ku dhaca haddana ay ka bogsadaan caadatan sida loo bartay isaga qofku waa u afuri karaa haddaanu soomka xamilahayn laakiin waxa waajibku aqalle faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhra qofkii xanuunsanaya ama musaafira maalmo kale qalahood baa lagu leeyahay haddii uu afuro ayaa loo jeedaa wallahu aclam fadal nacam arrintaas horta wax kaba hor sheegaa haddaysan jirto sidee soonkii iyo salaad noqonay
waayo su-aashu waxay ku saabsan tahay dhulka maalintu maalintiisu ay dheer tahay sidee looga soomaya dhul weligii baana ceedu ka dhicin horta ma jiro laakiin waxaa dhacda dhulka qaarkood inuu habeenku aada u dheeraado dee laga yaaba muddo dheer inaan la aragba maalin iyo qorax ama maalintu inay dheeraato innaga waxay naga khuseeyaa dadkaas siday u soomayaan culamaul islaam waxay yidhaahdeen habeenka iyo maalintu afar iyo labaatan saacadood isku darkoodu haddii aanu ka badnayn ama habeenku ha badnaado ama maalintu ha badnaadeen laakiin marka la ysku daro haddaanay afar iyo labaatan saacadood ka badnayn waxaa loo soomayaa sidaa muctaadkii qur-aanka lagu sheegay waa uma atimu siyaama ila lleyl maalinkiina waa la soomaya ama ha dheeraado ama ha gaabnaado habeenkiina waa la afuraya mar haddii isku darkii habeenkiiyo maalintu afar iyo labaatan saacadood aanu ka badnayn waxaana u daliila adilada qur-aanka sidaa tilmaamaysa xaaladda labaad waxay noqonaysaa in habeenkii iyo maalintii marka la ysku daro afar iyo labaatan saacadood ay ka bateen oo tusaale ahaan waxay isla noqdeen soddon saacadood afartan saacadood ka badan see loo soomaya xaaladda waxaa la sameynaya wax loo yaqaano taqdiir faqduruu lahu ayaa lagu camal falaya taqdiirkuna wuxuu ku imanayaa beledka ama waddanka ugu dhow ee habeenkiisi iyo maalintiisu sidii muctaadka ahayd ay yihiin ayaa dadkaasi ay la soomayaan oo habeenkoodii baa dheeraaday tusaale ahaan saddex bilood bay habeen ku jiraan dee la odhan maayo bishii rabaadeed saa ugu soo gasho ha soomina way soomayaan waktigii waa wada habeena siday u soomayaan waddanka ugu dhow markay maalin u tahay ee dadkiisu ay sooman yihiin ayagu soomanaan markay afuraanna way la afurayaan habeen baa iskaga jiraan waxaana taa u daliila nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay almasiixu dajaal marka uu soo baxo afartan maalmood inuu joogi doono dhulka dushiisa afartanka maalmood maalini waxay udhigantaa bil maalinna waxay udhigantaa maalin waxay udhigantaa sanad maalin waxay udhigantaa bil maalinna usbuuc toddobaad toddobiyo soddonka maalmoode kalena maalmeheen ay la mid yihiin buuri nebigu alayh isalaatu wasalaam waa maalin dherarkeedu uu sanad leegyahay maalin dherarkeedu uu bil leegyahay maalin dherarkeedu uu toddobaad leegyahay saxaabadii rasuulka waxay ku idhaahdeen maalinkaa dherer ahaan sanad leeg ma maalin salaadii baa nagu filan rasuulka ilaahay yaani sidaanu u tukanaynaa faqaala calayhi salaatu wasalaam faqduruu lahu maya taqdiir baad samaynaysaa oo arrintaas iyadu waa arrin adduunyada wada gaadhaysa ee maaha arrin gobollada ama waddamada qaar ku gaara marka maxaa la samaynaya waxaa la samaynaya ui nabigu alayh salatu wasalaam taqdiir baa lagu shaqaynayaayo waktiyadii salaada la tukan jiray baa la eegaya tusaale ahaan salaadii subax markii la gaadhay u masiixu dajaal yimi oo maalintaa dheer baa dabeetana soo gashay maalinkaasi shan saladood dadka kuma file salaada duhur iyo salaada subax intii udhaxayn jirtay markay dhammaato ayaa duhur la tukanaya oo maalinta lagu jiro haddana qadarkii duhur iyo casr udhexayn jiray markuu dhamaado casr la tukanaya haddana casar iyo maqrib intii udhexayn jirtay markay dhammaataa la tukanayaa maqrib haddana maqrib iyo cishaay intii udhexayn jirtay markay dhammaata cishaay la tukanay hadda maalintuun baa lagu jiraa maalinta ile waa socotaa haddana saasunbaa salaadii loo wadaya oo taqdiirka noocaas ayaa lagu shaqaynaya marka xadiidkaasi ayaa masalada aynu sheegnay ahlucilmigu ay u daliishadeen waxaana alxamdu lilahi dhulka islaamku inuu yahay dhul cibaadaadku si sahlan oo yasiran ay uga suurtoobayaan waxyaabaha noocaasi aanay ka dhicin wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته